asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu qoysaska degmada dugsiga wenoski qofka idinsoo wacayo a dhaalib matalaya agaasimaha guud ee iskuulka wenoski shon mcmenen akhbaar badan oo muhiim ah ayaan rabaa inaan idinla wadaago midda koowaad waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo dhammaan iskuulaadka vermont way hiran yihiin inta ka dhiman sanad dugsiyeedkan sababtuna waa coronaviruska waanu idinla socodsiineynaa summer school haddii la dhigan karo gu-ga ashra qeybinta wareega kale waa jimcaha soo socota taariikhduna tahay abril toddoba iyo tobanteeda laga bilaabo saddex saac subaxnimo ilaa iyo shan saac subaxnimo casharada waxaa lagu qeybin doonaa meesha cuntada laga qeybiyo oo u dhow gurigaada meesha aada hore uga soo qaadan jirtay hadday ahayd weniski family center obrien community center ama dugsiga wenoski ardayda kindergarden ilaa iyo fasalada afaraad aybado iyo kombyuutaro ayaa la siin doonaa macalimiinta middle school iyo kuwa high school ayaga ardaydooda u sheegi doonaa haddii cashar loo qeybin doono waa muhiim inaad cayaalkaada casharada usoo qaadid si waxbarashadooda u socoto wakaalada waxbarashada vermont ayaa ku amartay dhammaan iskuulaadka inay raacaan hal jadwal sidaas awgeed bishan abril labaatankeeda ilaa iyo afar labaatankeeda waa fasax macalimiinta way nasan doonaan wax cashar ah inay sameeyaan lagama rabo ardayda waxaanu dhammaan waalidiinta iyo ardayda ku dhiiragelinaynaa inay nastaan asbuucaas fadlan xusuusnaada kalfogaanshaha xilliga fasaxa fadlan ogaada waxaa dowladda dadka faraysaa qof kasta uu bannaanka u bixi rabo inuu isticmaalo maaskaro guddoomiye scott wuxuu dhammaan iskuulaadka iyo magaalooyinka kula taliyay inay xiraan garoomada iyo meelaha kale lagu ciyaaro si loo yareeyo faafitaanka cudurka coronavirus dhammaan garoomada iskuulka iyo magaalada wenuski meelaheeda loo dhisay in lagu ciyaaro waa ay hiran yihiin ilaa iyo amar dambe haddaad su-aal qabtid fadlan la xiriir xiriiryaha iskuulka waad mahadsan tihiin habeen wacan oo wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu